الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد waxaan soo gaarnay halku mualifka yidhi baabu dacwa alqatl in qaaranat dacwaahu lowtun sumicat wahiya qariinatun lidannin galabat yaxlifu khamsiina yamiinan muddaci wadiyatu lcamdi calaa jaanin duci fain yakun can ilyamiin imtanaca xalafaha aladii calayhi muddaca baabu lbugaati mukhaalifu limaami ta'awalu shay-an yasuuqu wahuwa dannun baatilu mac shawkatin yumkinuha almuqaawama maca imtinaacin liumuuri laazima ولم يقاتل مدبر منهم ولا جريحهم ولا أسير حصل وعند أمن العود إذ تفرقوا عند انقضى الحرب الأسير يطلق وما لهم ومالهم يرد بعد الحرب في الحال واستعماله كالغصب باب حد الردة كفر المكلف اختيارا ذي هدى ولو لفرض من صلاة جحدا وتجب استتابة لن يمهلا إن لم يتب فواجب أن يقتلى وبعد لا يغسل وبعد لا يغسل ولا يصلى عليه مع مسلم مع مسلم دفنا كلا من دون جحد عامدا ما صلى عن وقت جمع تستتب فالقتل بالسيف حدا بعد لا صلاتنا عليه ثم الدفن في قبورنا أو حد الزنا وجم حر محصن بالوطي في عقد صحيح وهو ذو تكلف والبكر جلد مئة للحر ونفي عام قدر ضع للقصر والرق نسب الجلد والتغرب ودبور العبد زنا كالأجنبي ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته أو دون فرج عزرا inaha iyo wixii kale aynu ka gaarno ayuu caawa casharkeenu ku saabsanaan doonaa waxaynu ku jirnaa kitaabul janaayaadkii iyo wixii dadka wax kala gaaray ee dhex maray halka wuxuu yihi baabu dacwa alqatli dad in lagu sheegta inay wax dileen iyadoo astaani ay la jirto waa baabka ay fuqahada qaarkood u yaqaanaan baabulqasaama baabkan waxaa laga hadlayaa qof la dilay baa la arkay dadna waa lagu tuhumay caddayn ku filanna looma hayo waxyaaba astaanahoo tilmaamaya inay dadkani dilka ku lug leeyihiinna waa jirtaa astaamaa jira caddayn ku filanna ma aha astaamihiina tuhun iyo qabsashaa la socda waa waxaa la yidhaahdaa astaamuhu baabulqasaama markii la joogo fuqahadeennu wixii waa istaqaraa'in laakiin lows bay u yaqaanaan calaamaad tutusaya asalka mas'aladani waa qiso xilligii nabiga dhacday calayhi salaatu wasalaam ka sunna ahaan laakiin ka hor jaahiliyadii bay jiri jirtay jaahiliyadii waxaa jiri jiray sida ibn cabaas uu leeyahay imaam bukhaari keyrkii warinaya radia allahu canhu ardaa canhuma waardaahuma ibn cabaas iyo abihiibe xilligii jaahiliyadii oon bicadii nabiga waxba ka dheerayn badan bay qiso dhacday taasayna ku bilaabatay nin baa isla qurayshta dhexdeeda ah yaa min ree wiil ree bani haashim oo abu aalib ay isxigeen buu maka ka kaxaystay inuu xoolo u raaco ajiiru noqdo waa ijaartay inuu geel u raaco ku ijaartay sida uu geeli u raacayey yaa maalinkii dambe xarig iyo waxbaa la waayey xariggii haddii la waayey ninkii odayga aha ee xoolaha lahaa waa xanaaqay ul iyo waxbuu kusoo waxbuu kusoo tuuray marka wixii baa meel halisa kaga dhacay isagoo sakaraadu meel cidlay ahaydee isaga tegey ninka foo ninkii oo naf xuni ku jirto baa nin socota ah soo maray waa uu ku soo leexdo warwaran wuxuu ihi warniyow haddii ilaahay munaasabada xajkee la isugu taga ku geeyo aanu tegayo waan arkaaye dadka u dhawaaqoo waxaa tidhahdaa waryaa quraysha dheh qoraysh waa tan marka lagu yidhaahdo ee dhex istaagta yaa ree bani haashima dheh marka lagu yidhahdo ree bani haashim waa kuwan abu aalib itusa dheh marka laguu geeyo waxaad ku tiraahdaa ninkii hebel ehlahaabaa fariinay soo farayo ninkii hebel ahayan geela u raaci jiray baa xarig lumay ii dilay ogow ku dheh ninkii fariintii waa xambaaray reerkiisiiyo dantiisiina waa iska aaday ninkii odayga ahaayee wiilku uu raacay waa yimid abu aalib baa yidhi war ka waran wiilkii wuxuuina wiilkii waa xanuunsaday xanuun adag baa ku dhacay muddaan la tacaalay oo la kabanaaday markii dambena tiisii bay noqotay si fiican baanan u aasay wuxuu yidhi nin laga fido inaad sidaa sida fiican u aaso aasto waad ahayd halkii baa lagu kala tegey xajkii baa la gaaray ninkii baa soo xajiyey maalinkii xajka gebagabadiisii tahay wuxuu yihi waryaa quraysh kasar kuwaa meeshaa fadhiya iyagu carafo ma tegi jirine nimankii axmas ahaa halkaasay quraysh fadhidaa baa layidhi uu dhex istaagay wuxuu yihi yaa reer bani haashima wa kuwaa geedkoodii iyo waabkoodii baa lagu yidhi uu dhex istaago abu aalib iyo arkayba kasare duqaa meesha fadhiya maxaa dhaca maxaa daran buu yidhi wuxuu yihi niyow xilligaas baa nin hebel hebel la yidhaahdo baan soo maray oo sakaraada fariintii buu sheego fariintaasuu isoo faray odayga warkii loo sheegay iyo warkan sooma kala duwana ninkiibuu u yeero u cidiray wuxuu yihi niyo warna waan ku weydiiyey beenna waa ii sheegtay ninkii saaxiibka iyo ahaana waxaan soo ogaana oon soo helnay xooga aduu inaad dishay laba saddex mid kala dooro buuri ninkii magtiisii bixi konton reerkiinaa ii keenoo ii dhaaf inaydaan dilin se labadaa wixii ka soo haray adaan ku dilaynaa buuri waan ku dilaynaa buuri ninkaan kuu dilaynaa waan soo tashanay iisu buuri ninkii waa noqdoo tolkiibuu dhexgeeyey war hadda xoola ka bixin mayna nimaan markhaati naloo haynine wallaahi waanu dhaaran baa baasha dhaarta babaala yaraama koobiyow kabad dhag waanu ku dhufan baa lihi baashaas waa liise soo diyaariyey konton nin baa la soo diyaariyey oo reerkii oo dhaarta inayna ninkaa dilin kontonka nin hadday geeli qaybsadaan ninkii maxaa kusoo hagaagi laba neef oo geela islaam baa soo wareegtay reer quraysh ahayd oo reerkaasi ay qabay wiilay u dhashay baa ku jira dadka la dhaarinayo waxaa tihi abu aalibow wiilkan abti baad u tahay wax kastaba aniga ii weydiiso laakiin wiilkayga dhaartii ku soo aaday inaad ii cafidaan rabaa orod buli waa ku cafisi hawgiilkeedii bay la hartay nin odaya xagga ka soo wareegoo laba neef oo geela keenay wuxuu hi abu aalibow waxa dhaarigaga soo aadeen dhaaranna ileeyeyso laba neef ma aha ha labadaydii neef hoo dhaartan iga daa waayahay labadii neefu ka qaatay afartan iyo sideeddii kalea miiska iskeentay way dhaarteen ibnu cabaas wuxuu ilaah baa ku dhaartaye hal nin oo sanad ka soo wareegay ma jiro dhammaan way dhammaadeen sanad gudihii saa dartee ibnu cabaas wuxuu leeyahy qisadaasi kontonka dhaaroodihii awalu qasaamatin kaanat fi ljaahiliyati kaanat fina annaga naga dhacay ree qoyska iyaga iyadoo taa jaahiliye kadib abu aalib dhacdadaa intii ka dambeysay carabi way ku dhaqantay qoladii la tuhmo saasaa la yeeli jiray tuhmku muxuu noqon karaa marka suur karaa ninkan reerkan iyo deegaankooda baa laga helay meydkiisii isaga iyo reerkan ama cidduu ka dhashay ee ciddanna xurguf baa ka dhaxaysay labadii reera colka ahaa baa qolo duleelkoodii iyo deelaankoodii nin meylo reer hebelkii ay colka hayaan laga helay waxay u badanta iyagun baa dilay sooma iyagu dileen bay u badanta waxay noqon kartaa meel ciriiri oo zaxmad ahaa baa qof meyda lagaga tegey gaari baa la fuulayey meeshii qof meyda lagu arkay jamaraad baa la tuuranayay albaab baa laga baxayey meyd meyda lagaga tegey qofkaa meydkaa dadkii unbaa ciijiyey meesha marayay iyo astaamaha wixii lamida markhaati aan ku fillayn baa la hayaa dad waaweyn lama hayo laakiin caruur baa ku markhaati kacday qofkan hebel baa dilay ama cabiir iyo addoommaa ku markhaati kacay ama dad cuduula shuhuud cuduula lama hayee shuhuud fusaaqaa ku markhaati kacay dadaan markhaatigooda wax lagu xukumi karin laakiin tuhun iyo malo badan dhalin kara astaamo saas oo kaleeta ah kamida hadii kolba xaalad iyo xilliga la joogo waxyaaba qaraa-in cusub noloshooda kusoo garta waa dhici kartaa marka wuxuu yidhi haddii calaamadaa la helo asal waxaa waa xilligii nabiga dhacday haddana sal alla alayh alay wasalam dee muslimiinta iyo yuhuud wixii ka dhexayn jiray waad garanaysaan intaasoo jeer nabiga inay dilaan bay isku dayeen xilligii khaybarka meeshii khaybar ahayd xilligii la qabsaday kadib ee yuhuuddu ay nabadda ku joogtay bay laba nin oo isu adeera baa baxay labadii nin markay baxeen khaybar bay tageen dan bay ka lahaayeen markay khaybar beeraheedii joogaan bay labadoodii kala baxeen way kala tageen nin baa soo noqday muxayisa la yidhaahdo ninkay adeerku u ahaa ee cabdilaahi bni sahal ahaa oo la gowracay oo galgalanay u yimid oon hadlina karin ninkiina waa nafbaxay waa dhintay qayla dhaan buu afka ku soo dhufto madiinu yimid qoyskiisii buu u tegey walaalkii xuwayisa iyo ninkii la dilay walaalkii oo cabdiraxmaan ibni sahal la yidhaahdo baa soo raacay nabigaa loo yimid calayhi salaatu wasalaam dee ninkii jifada hoose ahaayee ninka la dhashay nin yarna wuu ahaa raggana odayaal bay ahaayeen dee ninkii isagaa jifada sii jire walaalkii la dilaye hadalkuu bilaabay nabigu ma kale la hadlaayey nabigu kabir buu u kaaday ragga kaa oga horta hadlaan hadalka marka waa la kala leeyahay hadda in adugu sidii baloonigii la cararto hadalka odayaashii joogaan ma aha kabir kabir buu yidhi weyne ragga kaa waaweysug odayaashii baa hadlay waay le waxay sheegeen nimanka yahuuda waa taqaan colaad iyo mncolaada naga jir naga dhaxaysana waa taqaan nimankaa makdigooda iyo dhibkoodana waa taqaan wakaa ninkii waa la dilay iyagun baanan ku tuhunsanna nabigu markay u warameen wuxuu yihi imaa an yaduu saaxibakum inay magtiisii bixiyaan wa imaa an yuclinuu bixarbin inay dagaal ku dhawaaqaan labadaa mid bay tegi doontaa nimankii yuhuudahaa buu u waraaqu qoray una fariin diray qoraal bay soo celiyeenoo waxay dhaheen wallaahi maa qatalnaahu walaa ra'ynaahu mana aanan dilin mana aanan arag halkaasay istaageen nimankiina waa dafireen nabig ala slam yagii wuxuu ku yihi marka taxlifuuna watastaxiquuna dama saaxibikum ma dhaaranaysaan oo dhiiggii saaxiibkiin ma yeelanaysaan kaas waxay dhaheen maya riwaayadka qaarkood baa nabigu wuxuu ku leeyahay ma dhaaranaysaan khamsiina yamiinan konton dhaarood ma dhaaranaysaan watastaxiquuna saaxibakum saaxiibkiin ma mudanaysaan waxay idhaahdeen amrun lam narahu arrinaanan goobjoog ka ahayn seen ugu dhaarannaa wuxuu yihi nabigu fatubariukum yahuudu fii aymaani khamsiina minhum konton yahuuda ha idiin dhaarato oo markaa ha isku beri yeelaan markaasu waxayna kufaaru oo nimanka gaalada yahuud baan dhaar ka rumaysan karnaan wax xidhaa jirin nimanka wax xidhaba iyo waxay xeeriyaanba ma jire seen u rumaysanaynaa nabigu alai sl slam markuu arkay xaajadu sibay yar jiqii hirig u noqotay nebigu marka lama qumanaanin inuu yidhaahdo ama dhaarta oo dhiiggiini qaata ama waxba malihidiine baytulmaalku sadaqadii kaakd maktii ka bixiyey miata min ibili sadaqa boqol geeli sadaqada kamiduu ku bixiyey maktiisii qisada asalkeedu la dhaaranaya waa taa qasaamo waxaa loogu bixiyaa qasaamo min alqasami qaybin weye dhaartiibaa konton nin loo qaybinayaa oo xidadka la haystaa ama xigtadii hooseah saas darteed bu wuxuu ku yidhi inqaaranat hadday la xiriirsato ay ku lamaanaato dacwaahu qofkan sheegashadiisa lawsun astaan iyo calaamad sumicat dacwadaa waa la maqlayaa oo la dhihi maayo markhaati keene dacwada sheegashadiisa astaanta leh qaabkii qasaamadaa loo qaadayaa wahya lowska iyo calaamaduna qariinatun calaamad iyo astaan weeye lidannin danni iyo male halabad ku haalib noqotay waxaa weeye danni haalibah qariino iyo astaan qofku markuu arkee maqlo ay maskaxdiisa u degdegayso alleelaha dadkani waxbay ku leeyihiin waxa lagu haystana waa wax laga garaabi karo intaa marka la helo baa qasaamadii dacwadii la aqbalayaa sababta xikmadda loo aqbalayana waxaa weeye qofka muslimkaa dhiiggiisa in la badbaadiyo oo uusan meel cidlaha ku dhicin oo qof la dilay la raadiyo dariiqa uun suuragalka ee lagu heli karo qofkii dhiiggiisa daadisay ama qof ha noqoto ama koox ha noqdane kadib wuxuu yidhi see loo xukumi dadka marka yaxlifu waxaa dhaaranaya khamsiina yamiinan konton dhaarood baa muddacin ninkii dacwoonayee sheeganayey baa dhaaranaya masaladani waxay ka mid tahay masaa'ilka laga soo istitnooday baabu dacaawa walbayinaad markaad joogtaan albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankar taasaa taqiinay qofka wax sheeganaya markhaati baa laga rabaa qofka lagu sheeganayana dhaar baa laga rabaa marka caadatan ay sidaas tahay waa marka qofku uusan markhaati haysanin markhaatiga laga doonaya haysanin buu muddacaa calayhiu dhaaran xaalad waxaa jirta haddaba markhaati ee markhaati la-aan u dhaxaysa ninkan markhaati buu haystaa isagaa leh markhaati iyo wax u egtoona ma hayo muddacaa calayhiga dhaaran laakiin hadduusan markhaatigii la rabay haynin laakiin wax calaamad iyo astaanoo yar xoojiyo haysto isaga muddacigaa dhaarta yeelan laba suurada nasku waa ku soo arooray suurada koobaad qadaa bilyamiini maca shaahidi wey laba markhaati baa lagaa rabay hal baad heshay albayinatu cala almuddaci maadan dhammaystirin saas darteed dhaar baad ku kabi markhaatigii nus baad haysataa muddaciga nuska haystaa maanta dhaarta leh waa istina walyamiinu calaa man ankara maahe yemiinta muddacigaa iskale suuradaas suuradana qasaamadu tii laba taasay shabahdaayo nisfu shahaada ma haysto laakiin haddana sharcigu qaraa-in iyo astaamaha waxbuu ku xukumaa qaraa-inkii iyo astaamihii wax kamiduu haystaayo halabatu danni faa'iideynaya nisfu shaahidkana halabatu dannin buu faa'iideynayaa bal qaraa-inku waxaa laga yaabaa astaamuhu inay mararka qaarkood danniga ka xoog bataan macnaha ay xambaarsan yihiin hal markhaati wuxuu sheegay nin dhiig ka daadanayaa la arkay cid dishay lama arkaynin dad dhowr nin baa meesha ka soo baxday gurigay ka soo baxeenee loo dabamaray nin dhiiggii galgalanayaa la arkay hal nin inuu yidhaahdee ninkaasaa dilay iyo inniyi in dhowr nin ay arkaan oo yidhaahdaan meeshuu ka soo baxayay dhiiggiina meesha waa galgalan yahay ninku wax kaloo dhaqaaqi oo bini aadanana maana arag ninkana gacan dad baa ku tiilay gacan qof kale ku dhuftay baa ku tiilay qaraa-inku way xoog badan karaan saa darteed muddacigu hadduu qaraa-in dacwadiisa xoogeynaya haysto nisaabkii bayinadee laga rabayna aanu dhammaystiraynin qariinadaa waxay mudnaanta siin ina isagu dhaarta u yeesho saa darteed cumuumka xadiidka marka lagu yidhaahdo albayinatu cala almuddaci walyamiinu calaa man ankara waxaad ka soo reebi muddaci qaraa-in iyo wax shahaado dhammaystiran aan wadan laakiin qaraa-in iyo wax xoojinayoo kala wata isagaa dhaarta yeelan labadan suurana waa nas suwarka kalena waa qiyaas qiyaas in wax lagu soo cumuumka lagu taksiisiyana shay maqbuula weeye cilman saa darteed wuxuu yihi xadiidku waxay dhaaranayaan khamsiina konton yamiinan oo dhaarood muddacin kii wax sheeganayey baa konton jeer dhaaranaya ama hal qof ha noqdo ama dad badan ha noqdaan hadba cidda dacwada sheeganaysee wadata baa laleeyahay konton dhaarood dhaaro magna qaado hadduu konton ku dhaarto muxuu dhaartay wadiyat lcamdi makas ahna calaa jaanin ciddii waxgeysatay baa duciya lagu sheeganayaa magta la bixinayana waa diyatu camdin halkaa fuqahada shaaficiyada madhabkooda buu ishaaray calaa jaanin ay calaa jaanin mucayanin wey cinda shaaficiyata jaanin mubhamaa dadka deegaankan iyo intii meelaha ka dhoweynaya qasaamada lama aqbalo ma asaxdo fuqahada qaarkoodna hadduuba mucayan yahay qasaamo ma gashee albayinati iyo walyamiinu bay martaa laakiin qisadii xilliga nabiga dhacday calayhi salaatu wasalaam dad mucayana dacwadda looma haysanin ee deegaankii khaybar oo dhan baa loo haystay naska daahirkiisu sidaa weeye shardiga fuqahada shaaficiyadu ay shartiyeen haddaba madhabka in mucayan uu yahay cidda loo haysta qof ahaayaye ka badnaayaaba waa shardi daahirka qisadii nabiga xilligiisi dhacday ka hor imanaya sala allahu alayh alih wasalam fain yakun hadduu yahay can ilyamiini dhaarta imtanaca mid ka reebtoomay hadduu dhaaran kari waayo qofkii wax sheeganayay xalafahaa waxaa dhaaran alladii midkii calayhi korkiisa yudacaa lagu sheeganayay dhaarta ninkii la haystay baan loo celin waa jumladii fatubri'ukum yahuudu bikhamsiina yamiinan minhum biimaani khamsiina minhum kontan ka midaa dhaarantii lagu celiyey iyaga weeye qoladii baa lagu celin waxaa la dhihi dhaarta kadibna dhiiggii waxba laydinma haysto adna waxaa la dhihi riddaas ka bax hadday dhaartaan la garay hadday iyagana dhaaran mayna dhahan isaga wuxuu yidhahda ma dhaaran karo oo goobta ma joogin amrun lam narahu halkaasuu istaagay qoladii kalena waxay annagu dhaaran mayno waxay fuqahadeenu leeyihiin mar labaad isagiibaa dib loogu soo noqon waxaa leeyahay qoladiina diide adugu wax doon ma tahay ama dhaaraan bay midda ka baxda haddii uu dhaartana markaa wuu qaadan haddii kalena iridaasuu ka bixi xaqaa sheeganaysa dhaaro masalada mudan la ishaaro waxaa weeye laba masalo masalada yaa dhaaranaya hadday dhaartu dad badan leeyihiin laba suura khilaaf kama jiro hal suurana ama laba suurana khilaaf baa ka taagan dhaarta marka la dhaaranayo majnuunka iyo sabiga iyo addoonku la dhaarsan maayo waayo addoonna de wuxuu dhaaranba ma jiro diyana lagu yeelan maayo dadka ka mid maaha dhaxalna yeelan maayo isagu waxba dhaxli maayo ninkani laa naaqata lahu fiihi walaa jamal aw iyo hal toona kuma laha meesha saas darteed isagu addoonku lixaqi sayidihi min maalihi weeye ha ka baxa meesha qowlan waaxidan ilmo sabi ama la dhaarsan oo kontanka dhaarood maya hadduu muddaci yahayna intuu qaangaarayaa la sugi hadduu muddacaa calayhiga reerka la haysta uu yahayna dee ilmo sabi ah maba la qabsan kara isaga cayntiisa reerka la haysta hadduu yahayna inta waaweyn baa la urursan majruubkana waa sidoo kaleeta kaa isaga dhaar laguma laha waxaa kaloo labaadoon dhaar lagu lahayn waxaa kaloo laysku raacsan yahay baan leeyahay ragga axraarta ah ee dhaxalka wax ku leh iyagana waa la dhaarin qolada lagu sheeganaya hadday yihiin waxaa dhaaran qofkan intii dhaxalkiisa yeelan lahayd maanta hadduu dhinto ee ragga ah axraartana ah addoommadii waa bixeen oo qowlan waaxidan laguma laha haweenkiina waa laysku haystaa waan tilmaami doonaa qoladaana waa laysku raacsan yahay laba qolana waa laysku haystaa haweenku baabu qasaamati ama muddaci ha noqoto ama muddacan calayhi ha noqdaane ma gelayaan fi lmadhabi nacamhaa oo nabigu markuu lahaa dhaafiyuna idin dhaaratana ma kala qaadin baabkan guudee addacaawa waalbayinaatna markhaati iyo dhaar dumarku waa ka mid wax daliiloo takhsiisoo ka saarayna ma jiraan saas darteed haweenkuna way ku jiraan waxa dhaaranaya haadaa huwa almadhab isqowlkaasaana raajixa culamada qaar baa tiri dumar la dhaarin maayo oo baabulxuduud iyo walqisaas iyo shahaadadooda lama aqbalay yidhaahdeen haddaan shahaadadooda la aqbalayninna fa yamiinuhunna ka shahaadatihinna dhaarkooda i markhaatigooda xuquuqa ku sugnaata baabulxuduud iyo jinaayaada sawma aha iswada raaca halkaas qoraa ka baxday qolada labaadee laysku haysta waxaa weeye rijaal rag axraar ah oo casabada ah oo maanta hadduu dhintaan dhaxalka waxba ku lahayn ilmaadeerada korkore kuwii ka sokeeye wada joogaan iyaga ma dhaaranayaan waa masala nisaac weeye cala filmadhabi maya waayo manfaca iyo manfaca meesha ninkii ku yeelan lahaa baa maqramadii iyo culayska deynta dembigana qaadaya ninaan dhaxalka waxba ku yeesheen dembigaan la saarin bay yidhahdeen masalada labaad ee baraarujinta mudan waxaa weeye hadday muddacigu dad fara badan yihiin dhowr qof baa ninkan sheeganaya dhiigiisii say u dhaaranayaan oo dhaartoodii sidee baa la yeelayaa waxaynu leenahay qasaamo waxaa loogu magacaabay dhaarta waa loo qaybin ama dhinaca muddaciga ha noqdaan ama dhinaca muddacaa calayhiga ha noqdaan haddii qof mucayana lagu sheeganayo weeye mudda calayhigu cala almadhab haddaba haddii la yidhaahdaa ha la dhaarto see qaabka loogu qaybin balidakari milu xadi lunsayayni baa maya saa loo dhihi maaye calىa qadri xisasihim fi lmiraafi ninkii rubuculmiraaf yeelan lahaa rubuculaimaan buu qaadi kii nus miraafka dhaxalka maanta yeelan lahaana nisfuhaa buu qaadi kii yeelan lahaa sudusna sudus buu qaadi nin walba qadarkii uu ku yeelan lahaa dhaxalka buu qaadan saasaa dhaarta loogu qaybin ayib haddaad tidhaahda dadkii mudaciintaha dhaartii ha loo qaybiyo oo qaarna dhaartaan qaarna diidaan see layeen afaray ahaayeene labaad soo weysaysatay oo soo diyaar garowday labana waxay dhaheen allah ya allah annagu waxaana arkeyna kuma dhaaran karno labana waxay dhaheen warnaga dhaarana ka taga halka laba mas'alo baa halkaa ku jiri ayib horta ma laga aqbalayaa nacamha waa laga aqbali imisay dhaaranayaan kontonkii bay qaybsanayaan kontonkii dhaarood sideedaba baabulqasaama konton ka yar wax laguma yeesho kontonkii bay dhaaranayaan labadooda shan iyo labaatan iyo shan iyo labaatan dheh hadday laba rag ahaayeen ayib maxay xaqoo yeelanayaan intay dhaxalka ku yeelan lahaayeen baa la siin inta kale nimankaa ilaa iyo dhaartaan waxba yeelan maayaan hadday dadkii wada dhaaranayaanna way qaybsan hadday qayb kamida dhaaranna waa loo jimleyn iyagaa loo jimleyn kadib xaqa ay yeelanayaan waa waxay xoolaha ku yeelan lahayd miiraadkaa hadday laba nin ahaayeen afar walaalo ah mid walba shan iyo labaatan baa ku soo hagaagi lahayd dhaarood xoolahana shan iyo labaatan neef baa kaga soo hagaagi lahayd labadaas ku soo hartay min shan iyo labaatan dhaarood bay dhaaran dhaartana labaiyo toban iyo bar baa kaga soo hagaagi lahayd aandho saddetan waa loo jabru kasri baa la yidhahda dhaarta horta waa loo buuxin oo dhagii maqnaa booskooda iyagaa dhaaran xoolihii sow maaha shan iyo labaatan shan iyo labaatan kontonkaasaa la siin kontonka kalna waa laga reeban haadaa huwa almadhab xaqooday ku dhaaran karaane xaq qof kale uma dhaaran karaan dhaartuna qof qof kale kama wakiil noqon karo oo laysuma dhaarto adigu nisaabkii dhaarta buuxi xaqaagiina yeelo kaas hadduu dhaaran waayey adaa ii dhaartoon xaqa kugu yeelan lama ogola cala alcumuum intaasaynu kaga bixi baabu lqasaama baabu lbukaati baabu lbukaati waxaa la yidhaahdaa dad muslima oo imaam leh oo maamul u dhisan yahay oo samciya daaco ka dhaxayso qolo xugun iyo jagadoona oo garowga la qabsatay oo isa soo abaabusho oo jabhadaysay wey qoladii jabhadeynaysay wey marka halkan waxaad ka garan kartaa waxaa asaasa marka koobaad horta muslimku waa inay isku duuban yihiin kow laba waa inay nin imaama oo mutaaca ay leeyihiin saddex fii qowli jamaahiiri ahli اlcilmi min alfuqahaai wa gayrihim imaamku imaamu cadlin waa inuu yahay saddexdaa marka la helo qolaa fallaagowday qoladaa tasniifaad baan siinaynaa ma bukaadba ma quaacu ariiqba see loola macaamilayaa ma axkaamu khawaarijba axkaam bay kala yeelanayaan hadba qaabka ay yihiin dabcan shariicadeennu way waajibisay hadday muslimiintu hogaani ay leeyihiin inay ateecaan xadiidka cibaad misaariyana waa kii ahay mashhuurka ahaa wasamci waaaca wain taamara calaykum cabdun xabashiyun addoon xabashi ah manaa qof aada liidaysaanba madaxa idiin noqdo oo idinku yasayseenbe maqla oo u dhaganuglaada xadiidkaanasee bukhaari warinayana waa kii lahaa ismacuu wa atiicuu wain istucmila calaykum cabdun xabashiyun kaana ra'sahu zabiibatun addoon xabashiaba mas-uul haddii laydinka dhigo maqla oo warkiisa yeela ood moodo buuri saas idinku liidaysaan oo aad timihiisa moodo ay timihiisu intay garoon noqdeen ay kala farfadhiyaan ood moodo zabiibka zabiibka sidiisi u kuuskuusan yihiinoo xataa marka la shanleeyo isdhaxya qaadil ay yihiin xataa saa hadduu yahoo liidaysaan warkiisa maqlo kala dambaynta ku dadaala haddii dhib laga arkana ha la ateeco dhibkana ha loo dulqaato man ra'aa min amiirihi shay-an فlيصبر عليه فإنه mن فاaرق الجaماaعaةa شhayئا أmا في رواaيaة شبرا فميتته جاaهiلية jaahiliyuu ku dhimanayaa kadib iyadoo sidaa la yahay oo imaam mutaaca jiro qof hadday baxaan oy madaxweyne kala sharaxdaan oo nin kanaa talada ha yidhaahdaan kaana waan ka qaadaynaa maxaa la samayn man ataakum wa amrukum jamiicun calaa rajulin waaxidin ninka idiin yimaada idinkoo isku duuban oo hal nin ka dambeeya oo ku xidhan ninkaa yimidna yuriidu an yashuqa casaakum wayufariqa jamaacatakum isku duubnaantiinnii inuu kala geeyo ushiiniina uu kala jebiye doonaya faqtuluuhu dila jamaacatakum kooxdiinna gaarka ee urur hebela ma aha muslimiin baa lala hadlayaa haddii aan ururkiinan idhaahno shanta ururee meesha ka jirta midba midka kale dhiiggiisa ha banaysta wey sooma ninkani khatar buu nagu hayaa ururkayo uu kala jebin haddii la yidhaahdo wa amrukum yuriidu an yufariqa jamaacatakum weye waa khata waxaa lala hadlayaa macaashira almuslimiin oo meel ama makaan mucayana zaman mucayana degan oo dadku isku duuban yaho arrintoodu toosan tahay madax iyo maamul iyo cadli iyo xaqna ku kala dambeeya ninbaa waxoogay kursigaa iyo jagadaa damac ka galay dadkaasi haddaba laba mid weeye saddex mid bay noqonayaan ninkaa rabshada keenay markii shuruuddaa isku duubnaanta iyo hal nin oo mutaaca ay leeyihiin iyo isagii xaq iyo cadli inuu ku maamulaya ay noqoto dadkan fallaagoobaya saddex mid weeye qolo waa kursi iyo jagadoon dadka wax kale iskuma hayaan waxaa la ysku hayaa maamul iyo madaxtinimo iyo mas-uuliyadda ana ahayne wax kale laguma kala tagsana halkaa haddii ay tahay baabulbugaat bay geli haddii shuruudda soo socoteen arki doona la helo hadday qoladan gaarka isu taagtay fallaagowday qolo xukun doona ma aha jagana ma daydeeyaan isbaarooyinka way rabaa inay dhigtaan waxay beliliqaystaan iyo waxay meelaha ka boobaan iyo saasay isu urursadeen axkaamu qaaici ariiqoo inoo iman doonta baabu quaaci uruq baa la marin qoladan gaar waxay isugu urursadeen waa masale caqiidoho dadku waa gaalay leeyihiin inta kale waa gaalo diin bay bay isugu urursadeen iyagana baabul khawaarij bay qaadan saddexdooda mid bay ka laba arrimood bay ka midaysan yihiin markii dagaal imanayo kow waa dad urursan oo hubaysan laba waa dad amar diiddo iyo fallaago keenay intaa markay wadaagaan waxay wadaagaan mabdaa guud ee in layska celiyo lala dagaalamaa qaabka loola dagaalamayo axkaamtooduna waa kala laba waxba isaga dan maaha nimanna waxaa loola dagaalamaya in la baabi'iyo oo la cirib tiro oo sharu qatla taxta adiimi isamaa'i baabu lkhawaarij wey nimanna qutaacu uruq weeyo waxaa loola waxaa loo min khilaafin in loo gooyo an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqaaca aydiihim koodii la qabto xataa xad baa laga sii fulin nimanna waa nimanka waa nimanka burcadeehe meelaha inay jidadka fadhiistaane dadka baadaane dadka boobaan rabo iyagu niman intaa hadafkoodu yahay nimanna waa niman wax kala ma hayo dadkana xumaato kala lama damacsana laakiin kursigaa iyo gurigaa dadka laga xukumo inay iska dhaxarkaan ay ka muuqdaan bay doonayaan halkaasay u dagaalami ee berri haddii ay yimaadaan inta uu kan ku dhaqayoy rabaa inay ku dhaqaan waa wixii benilcabaas iyo beni umaya dhex mari jiray oo kaleeto wey taa haddii ay tahayna iyadana waa baabulbugaati wey laakiin shuruud bay baabulbugaat hadda waxaan marayna innaga baabulbugaati wey baabu quaaci uruqna waa iyo xadulxiraabana way inoo iman doonaan haddaba baabulbugaadkaas markay bugaad dadku noqonayaan buu tilmaamay wahum bugaadu mukhaalifu limaami imaamkii la ateecsanaaye la isku raacsanaa qolyo khilaafay weeye id ta'awaluu markay awiisheen shay-an shay bay ta'wiishadeen yasuuqu cunami karo nin culimiya ahlulijtihaad uu ku tegi karo wahuwa dannunna weeye mala iyo ta'wiil weeye baatilun oon jirin oon saxiixayn maca shawkatin awoodna waa leeyihiin yumkinuha u suuragelinaysa almuqaawamatu inay iska celiyaan wax iska dhiciyaan maca imtinaacin iyagoo weliba diiday liumuurin arrimo laasimatin waajib ku ahayd iyo aacadii ah niman aacadii diiday awoodiis urursado wax isaga dhiciyaana leh iyaguna ta'wiil bay wataano waxay leeyihiin annagu dolan xaq baan leenahay kadib markaa waxay leeyihiin laba laba araf baa ishaya labadaa araf arafna waxaa shardiga inay ta'wiil wataan loogu garaabi karo daciifba ha ahaadee waa daciif laakiin wejkay waxu wataan waa wej qofku isdhihi karoo la fili karo soomaali baan noqonnay nin baan imaam iyo amiir ka dhigannay ninkii soomaali iyo cajam buu ahaa qolaa ka soo dhexbaxday oo nin qurayshay wataan waxay yidhaahdeen waxaa weye alaimatu min qurayshin buu nabigu yidhi ninkan waa xilka in lagu wareejiyaa daahirka nusuustana ninkii amarka markaa haya hala aeeca ma kala qaadin nimankaas tawiil ma wataan o qisadii cali iyo mucaawiya oo kale weeye mucaawiya waxay taagnaayeen cusmaan waa qoyska yagi niman baa dilay oo dulman ku dilay nimankiina ciidankaagay ku dhex jiraan amarkiiya waan ogol lahaye waman qutila madluuman faqad jacalnaa liwaliyihi sulطaanan baa la yidhi nimankaa gacanta noo soo geli xaq ayaga aan ka fushano xukunya maamulka o dhan lala wareeg iyo marka hore waa yahaye horta idinku maamulka ogolaada iyo yeeli mayna ilaa soo wareejiso tawiilkaasaa yaalla iyaga haystaan waxaa dhici karta inay tirsanayaan dulmi iyo madlama ay tirsanayaan xoolo laga dulmiyey dhul laga dulmiyey ballanqaadyo laga dulmiyey ay tirsanayaan hadday tahay markaa waxay mas'aladu isu bedeli imaamkii cadli meehe imaamuljawri buu isu bedeli hadday haddaba dad madlamo sheeganaya oo dulmi laga galay ay sheeganayaan oy sida isu abaabuleen reer hebel ama koox heblow waxay u abaabuleen dulmi bay sheeganayaan in laga gardaran yahay marka imaamkii imaamulcadli dulmiga lagu noqon inay caddaystaan ay sugan tahay qoladaa dagaal in lagu bilaabaa xaaraan wey ninka imaamkaa garab in lagu siiyana xaaraan iyo dagaalkaas fitno wey sharci maaha waajibku waxaa weeye madlamada in la zuuliyo oo nimankii inta lala xaajoodo dulmigay sheeganayaan inay caddaystaan laga dalbado hadduu caddaadana waa dulmiga in laga qaado haddii ninkii diida dulmiga inuu ka qaado maxaa la samayn ma banaana mid kan iyo kan midna in loo kaalmayo ciidankiisa laga mid noqdo sababtoo kanna waa daalim kanna daaco lagu lahaa buu diidan yahay kana dulmi uu waday buu diidan yahay dagaalkoodana waa fitna qofay ku dhintana waa qof fitna ku dhintay wey laakiin isagu hadduu towbadii aqbalo oo madlamadii zuuliyo ay ku sii adkaystaan isagaa garab la siin iyagana madaxa lagaa garaacay iyagana madaxaa lagula dhufan laakiin isagu dulmigi inuu dadaayo ma doonayo walidaalika taariikhda muslimiinta riba baniilcabaas xilligii xilligii salafka iyo baniil umaya haddaad ugu noqotaan kacdoomadii dowladahooda lala dagaalamayey dhammaan xuruubulfitan bay culimmadu u bixiyeen sababtoo dadku madaalim bay tirsanayeen laa bani umaya walaa baniilcabaasna inta badan madaalimta ma zuulinayninee daaco qasabay dalbanayeen iyagoon madlamadii zuulin culimmadu way ka digi jireen dagaalkaa in lala galo oo lagala qayb qaato saa darteed tasaa maxaa loo yeelayaa ninkan mas-uulkaa in lagu qasbo inuu dulmiga dadka ka daayo oo cadligii usoo laabto dadkana xaqooda ogolaado iyaga hadduu xaqii ogolaa laakiin haddii la yidhaahdo kuwan iyagoon dulmi tirsanayni garab ha la siiyo ummadda hala burburiyo weye laba yee lagu isu taagin waayo kan markii maanta uu qabsado mid kalaa soo kici baasha dhammaan mayso waa qabiilka soomaalida qabiilka oo kale weeye waxaa la yidhaha basal wey basal qubkeed laf gaari mayso weligaa qoloftan rog haddii ninkii isagoo daalima garab lagu siiyana de dadkii diintoodii iyo maalkoodii iyo cirdigoodii suu raba ha ka sameeyo weeye inana ciidan iyo garab aan ugu noqono saas darteed qof daalima dulmi in loogu kaalmeeyana ma banaana walidaalika wuxuu ku leeyahay way ta'wiil hadday haystaan man iladii yamliku xaqa ta'wiili saa'iqi waa qof ahal ijtihaad ah an yakuuna ahlan lilijtihaadi si uu ta'wiilka saa'iqa ah iyo ka jaahiska aan ahayn u kala saaro walidaalika masaladan waxaa ka dhashay axkaam ku salaysan qofkani muta'awil inuu yahay ijtihaad xaqu leh fuqahadeena shaaficiyadu waxay leeyihiin mas'alada waa buqaat la yidhaahdo laysa daman muطlaqan ismu damin muطlaqan ma aha sababtoo waxay leeyihiin dadkani buqaadda laleeyahay waxay u khilaafeen halkaa u istaageen bita'wiilin jaaizin markaasa wax si ictiqaadi fahum kalfuqahaa'i almujtahidiina almukhtiin ninkii faqiiha ee mujtahidkaa ee qaldamay ijtihaadkiisii faasiq noqon maayo marduud shahaada walidaalika waxay fuqahada shaaficiyadu leeyihiin cudurdaar bay leeyihiin limaa fiihi min ahliyati اlijtihaadi cibaaraadkaas isticmaalayaan maadaama ijtihaad ahlu yihiin walidaalika shahaadada waa la aqbalaya bal ibnu qudaama fi lmuqni wuxuu leeyahay dadka ahlulbuqaada ee ta'wiilkaa leh laa aclamu khilaafan fii qabuuli shahaadatihim markhaatigooda in la aqbalayo fusaaq aynan ahayn wax khilaafoo ahlulcilmiga ka taagan ma ogi fuqahaashaaficid marka waxay yidhahdeen kutub ulfiqi waxaa ku arkay dadkaa sameeyey fii kalaami lfuqahaai meelaha qaarkood macsiyay sameeyeen fisqi bay sameeyeen baad maqli waxay leeyihiin hada maxmuul calىa man laa ahliyata lilijtihaadi cindahu qaybtooda aan ijtihaadka ahalka u ahayn baa tafsiiqan iyo tasiinkan lagu samaynaya wailaa masaladan ijtihaadkeedii ninkii ahal u ah masaa'il kale ijtihaadka waxba kama duwana wa min hunaa masaailka xurubu tawiil markaan ka hadlaynay baad halkaa ka fahmi kartaa ninka ijtihaadka ahalka u ah ee qaldama iyo ninkan ijtihaad meelaan loo ogolayn oo ahal u ahayn ina aday u jeeda laba kala xukun bay leeyihin midna waa madmuum midna waa macduur masaladii kaa waa kaa laba gooraba waa kaa midna kaa iyo eediisuu qaadi midna eedanba ma raacdo saa darteed mukhaalifu limaami buqaadu wahum mukhaalifu limaami kuwii khilaafay weeye id ta'awaluu markay ta'wiishadeen shay-an shay yasuuqu cunami kara wahuwa isaguna markay taxqiiq iyo tarjiix la yimaado danun mala iyo musmoodsiis weeye baailun aan waxba ka jirin mac shawkatin awood bay leeyihiin shawka hadday yumkinuha almuqaawamatu inay wax iska celiyaan suuragalu tahay masaladan qitaal iyo dagaal uma baahna hadday masaladu haasaago iyo sheeke iyo dad aan hubaysneyn oon waxba haysanin ay yihiin masaladaasi dagaal uma baahna dilna uma baahna laakiin tacziir baa furan in la qabto la yar garaaco la yar xiro la yar caburiyo baa banaan maca imtinaacin iyagoo diiday liogoolin arriman laazimatin laazim ah waxyaaba lagu lahaana way diidan yihiin waxaa la yidhi ninkii zakada ururinayaan soo diraynaa nooma iman karayaa bax bay yidhaahdeen waxaa la yidhi ciidan baa meel loo dirayaa meesha dagaalka jihaadka aada yeeli mayna amar diiday keeneen daacadii lagu lahaa hadday waxyaabahaa diidaan axkaamtii iyo awaamirtii imaamka caadilka ay diidaan madlamadooda waa in la zuuriyaa ta'wiilkoodana waa in xujada lagu ogaa sidii cali uu sameeyey maca ahli harawaan maalinkii uu tegi jiray ibn cabaas u geli jiray saddexda maalmood dooda iyo garanka cilmigaa uu socday ee ahayd qur-aanka iyo sunnada aynu ku kala baxno haddee rag way badnaayeen lix kun bay ahaayeene afar buu soo celiyey afar afar kun buu ka soo celiyey laba kun baa hartay oo la keri waaye ayib haddii la dagaalamo si kale waa loo keri waayey foodaa la iska maleegay nimankii waa laga adkaanay waa la cayriyey waxaynu xukunnay buqaad bay ahaayeen imaamkii imaamu cadli weeye dadkuna isagay ku midaysan yihiine markii horeba madaxyo kala taaganoo wada jooga maynaan ahayn waan midaysnayn hal imaam baan lahayn baycadeennuu haystay aacadee buu ku socday qoladan gadaal bay ka fallaagowday taasi waa masalo muhiima masalada labaad imaamkii caadil weeye waa laba masalada saddexaad ta'wiilkii shubhadoodii waa la zuuliyey ama qadarkii la awooday xujadii waa lagu oogay hadday madlama tirsanayeenna dulmigoodii waa la zuuliyo waa laga qaaday kadib bay intaa kadib sii wada marxadaygeen dagaal baa dhacay way jabeen maxaa la samayn horta sideedaba dhacdadaasi ma haddaa ugu horeysa maya yowmuljamal bay dhacday oo dagaalkii ka dhacay yowmuljamal dhacay ide ciidankii imaamkii caadilka ahay ee cali radia allahu canhu baa adkaaday yowmu sifiin bay dhacday oo qolyihii reer shaam laga awood batay maro badan bay taariikhda muslimiinta soo martay maxaa la samayn walam yuqaatal lala dagaalami maayo la dili maayo mudbirun mid jeedsadoo cararay oo minhum ka mid a ninkii iyaga ka mid ahee carara la raacdaysan maayo bisharti inayna saldhig iyo ciidan dambe oo u carara ku xoogeysanayo oo kasoo dagaalgalayo aynan jirin intanun bay ahaayeen dagaalkii dhacayba way kala firxadeen in la raacsadeeyo oo la baacsado walaa yuqaatalu mudbirun minhum qof cararay oo iyaga ka mida lala sii dagaalami maayo oo la cayrsan maayo oo ninkii cararay oo laga yaabo qorigeedu iska tuuray oon ciidan iyo xero ka dambaysoos urursanna jirin in lasii raacdeeya ma laogol yahay maya awoodan iyo urursanaantan baa la kala cayrinaye qofka wax gaaroo loo haysta ma jiro saa darteed hadday kala cararaan halkaasaa lagu dayn awooddaasaa la burburinayey laba walaa jariixuhum ay walaa yudafafu jariixuhum koona dhaawacaana la isma raacin karo oo dagaalka rag baa ku dhaawacan meel dagaal ka dhacay ragna waa dhiman dadna waa dhaawacan kii dhaawac lagu soo gaaray kii dagaal dhintay dhimaye dhaawaca waa la daweyn laysma raacin karo lama sii dili karo adoo haddaa rabto hade sii diree adoo laysii gowrgowracaa sooma sawirada maydana kuwa lasii gowrgowracaya inta laga adkaado walaa asiirun mid maxaabiisana xasala ma dhacdo maxaabiis sidii maxaabiis gaala lasoo qabsadayoo addoonsigii iyo axkaamtii lagu dareerinna ma jire ninka muslim waayo oo waxaan ka hadlaynade gaalo iyo muslim islaynaya ma aha saddexdaas buu ka hadlay ayib wa cinda amni ilcawdi inay sidii ku noqdaan markii laga aamin noqdana ittafaraquu markay kala tagaan cinda inqidaai ilxarbi dagaalka markuu dhammaado agteeda alasiiru maxbuuskii yuطlaqu waa la sii dayn xoolihii laga qabsaday dadkiina ka waran wa maaluhum xoolahoodana yuraddu waa loo celin bacda alxarbi dagaalka kadib fi lxaali markaaba dagaalku ku dhammaadaba waisticmaaluhu in lasii isticmaalana kalkasbi dhac xoola la dhacay oo kaleeto weeye dagaalku markuu dhammaado xoolahooda haddaad sii haysato nin dhac iyo xaaraan ku haystaa tahay saasuu ku yihi ninkii maamka masaa'ilkan waxaa u asal ah qisaskii jamal iyo sifiin baa asal u ah qadiyada dagaalkani waa liisaalati sharihim keliya wey sharkooda iyo tajamuca quwadoodan dadka qaybinaya in la kala cayriyo weeye haayadiiyo qasadku in la laayana maaha haayadiiyo qasadku sidii gaalo la addoonsanayana maaha xoolahooda in la dhacana maaha intaa midna haddaynan ahayn haddii dagaal ninkii ku dhinto markii la kala cayrinayo waa dhintay nin lafihiisa u cararay ilaa la dilay in la raacdeeyana lama ogola nin dhaawacoo isagu tabarba gabayna oo dagaal gabayna in la israaciyo lama ogola xoolahoodana in la xalaalaysta lama ogola intaasaa la samayn cali radi allahu canhu ardaahu bay aahaar badan ka soo guuriyaan maalintii jamal marwaan ibn xakam ba waxaa laga soo guurinayaa inuu leeyahay xasan ibni cali buu la hadlayey wuxuu yidhi weli aabbaha cali nin dad la dagaalama oo ka wanaagsan ma arag wallaahi maalintii yowmuljamal markaan jabneen dhabarka jeedinayba dhawaqii ninka uu soo diray baa gadaashayada ka yeerayay nin cararayn lama dhiri karo nin dhaawacana la isma raacin karo xoolana nina lagama qaadan karuu yidhi aafaartaa marka la isku celceliyo wax badan oo sugan baa ka soo bixi asaaniiddeeda iyo duruqdeeda marka la isu geeyo weliba ariiqa saciid ibni mansuur fii sunanihi uu ku warinayo iyo ariiqa mursalka ee xaakim uu warinaye saxiixulisnaadka ah iyo duruq kaleo zuhri laga warinayo majmuuca riwaayaadka marka la isu geeyo wax sugan baa ka soo bixi inuu maalintii sifiinna saa yidhi maalintii jamalna saas yidhi radia allahu canhu waardaahu muslimiinta arrinta aada ugu mahdiyeenoon ciday ku dhaliilin raashinka iyo alaabta xoolaa maalka wuxuu yidhi markii dagaalkii dhammaaday nin walow alaabtaadii ciidanka intaad dhex marto wixii xoolahaagii aada garato qaado dadkii waxoodii markii la wada qaatay hal eriyoo wax lagu karsanayey baa cillah la garan waayo oo soo soo haray meesha nin baa qaatay oo raashin ku karsaday marka ciidankii cali ka mida isagoo dabka u saaran yahay baa qoladii la jebiyey nin ka midoo soo noqday baa yimid marka dadka muslimiinta dariiqada loo tacaamulayo waa la isdagaalayey nimankii la jebiyey laga adkaaday waa soo noqdeen ciidankiibay dhex yimaadeenoo alaabtoodii bay ka dhex daydayanayaan inagaada taa ma dheci kartaa u malen ciidankiinima ku soo maray marka raggii la dagaalamay ee jebiyey oo dherigiisii u saaran yaho raashin ku karsanaya wuxuu ihi dheriga anagaa iska leh kashribadaa iska lehaa niu raashin baa ii saarane wuu bislaanaya wuu dhow yahay ii kaadi buu yidhi wallaahi baana kuu kaadinayni buu ka dabagediyey oo ka daadiyey raashinka udhadii kala tegey hadda taas ma dhici kartaa u malen taasda ma dhici kartaa muslimiintu iyagoo isdagaalaya baa tasaamuxa intaa lee ka dhexay jiray ninkan hadda isdagaasheenna labaatan sano kahor inaan dhintaa ii dhaantay waa raggii dagaal ku dhintay caaishaa timid caaisha wuxuu yidhi markii awrkeedii dhacay meeshay ku jirta lama duliirin karo lamana taaban karo rag baa yimid caliow haddii aanan qafaalanaynin maxaabiistan maxaa dagaalka noo gelisaa lii markaasuu yihi wayxak bala kugu dhacday buu faham xuma caaisha ummaka umulmu'miniina ma hadda rabtaa ina addoonsatu yiri ninka shib mararka qaarkood qofka caatifada haysata markii xukunka sharciga xujada la hordhigo wax waabaa ku barya ninkii kiiradii haysa dagaal lala dagaalamo oo la qafaasho buu maqli jiray moogtahay maxaabiista aan qafaalana maahane umulmuminiina baan adoonsan isma weydiininba markii la hordhigayna ninkii waagun baa ku barya shimanaad ma soo celin u dhaqaaqay ku qasbatay haddaad tiraahdo waan addoonsan karaana oo umulmuminiin aan addoonsadaa ii banaan horta iridda islaamka waad ka baxday islaamnimada inaad ka baxday aswaaju nebiyi baan addoonsan karaa masalada masalo sahlan maaha saas darteed mas'aladu waana la dagaalamaa walaalana waa la ahaadaa axkaamulbuqaad markaad marayso intaas weeye waxaa ka dambeeya uu yihi baabu xaddi riddati xaddi ridda qofkii gaalooba ee diinta ka baxa rag iyo dumar wuxuu doonaya ha noqdee xadda laga oofinayu baabkan ku saabsan yahay kufru lmukalafi ay wa huwa riddadu kufru lmukalafi qof mukalaf ah oo gaaloobaa la yidhaahdaa qofkaasoo dii hudan hanuun markii hore u saaxiib ahaayoo muslim ahaa ikhtiyaaran isaga doorashadii iyo khiyaarkiisa ku ridooba walow lifardin waajib oo min salaatin salaada waajibnimadeeda ah jaxadda uu diidayba ha noqoto wuxuu ku kufriyey watajibu waxaa waajiba istitaabatun towbadkeed in la weydiiyo baa waajiba lan yumhala loona sugi maayo in lam yatub haduunan towbad keenin fawaajibu waxaana waajiba an yuqtala in la dilo wa bacdu dilka kadibna laa yuksalu la dhaqi maayo walaa yusallaa calayhi lagu tukan maayo maca muslimin muslimna dafnan aasitaan kalaa maya lalama aasi kara muslimiinta maqaabirtooda halkan maalifku wuxuu ka hadlayaa qofka murtadka ah haddii uu gaaloobo muxuu qofka murtadnaq dhihi karaa waa kee marka qofka kow waa inuu mukalaf yahay baaliq caaqila waa inuu yahay hadduusan baaliq lahayn oo sabi yahay riddatu sabiyi ma ansaxaysaa calaa qowli jamaahiiri maya haddaan ku ihahda calaa qowli jamhuuri ama jamaahiiri qaar way ansaxaysaale baa jiro sabigu mumayis hadduu yahay qaarna yidhaahdeen xadda toban sano hadduu gaaro oo salaada lagu garaaci lahaa hadduu ridoobo waa la dili walow kaana sabiyan waa qowl min aqwaali ahli lcilmi yaho laga yaabo abwaabta fiqiga markaad joogto in aadan wax badan oo soo qaaditaankiisa arag laakiin markaad maraysa masalada axkaamu اlaطfaal iyo wiilkii yaraa ee khadir uu diri jiray khadiru muusa faxataa idaa laqiyaa gulaama faqatalahu wiilkaa uu dilayna ibnu cabaas xadiidkiisa laga hadlayo sabi buu ahaa muxuu dilay marka laga hadlayo ajubada culimmada sheegaan qaarkood waxaa ka mid shekh islam taymi rag kale keyrkood inay madaahibta culimmada ka soo guurinayaan mumayisku xag sida mukalafka riddadii iyo waxaa la yidhahda siyaalka iyo in loola dhaqmayo oo la dili karo fasaadkiisu hadduu batiyo hadduu ridoobiyo halkaasay aqwaasha culimmada qaarkood ku soo guuriyaan laakiin jamhuurtu mayo sabigii iyo majnuunku rufica alqalamu can alaaatin bay ku jiraan can ilmajnuuni xataa yacqilaa ku jirta wa can isabiyi xataa yaxtarim ama xataa yakfura ama xataa yabluqa ku jirta saas darteed qofku horta waa inuu mukalaf yahay laba waa inuu muslim yahay markii hore markii horeba qofka gaaloobay waa qof muslim ahaa dii hudan shardiga saddexaad ikhtiyaaran haddii lagu qasbo gaalnimada oo qasab lagaga dhigo looma qabto wuxuuna tilmaamaya qowluhu tacaala fii suurati الnaxl ilaa man ukriha wa qalbuhu muطmainu biliimaan qofay gaalnimo lagu qasbaay waa qariino tilmaamaysa khiyaar inuusan lahayno isagu uusan rabitaan u gaaloobin saa darteed loo qaban maayo waxaa kaloo lamid ah inuusan cudur acdaartii loogu cudur daarayay ah aanu lahayn acdaarta loogu cudur daarayo waa inuusan lahayn lagula yahay waa inayna sabqu lisaan carabku kaga dhacay ahayn hadduusan ku talagelin ereyganba inuu dhaho oo carabku kaga dhaco wuxuu la mid yahay allahuma anta cabdii wa ana rabbuka ninkii farxadda la yiri buu la mid yahay waxyaabaha keeni kara waa inuusan jahli loogu cudur daarayaa jirin haddii jahli loogu cudur daarayaa uu jirana qisatu daati anwaatin iyo qisaskii lamidka ahaa buu geli calaa kulli xaal cudurdaar hadduusan lahayn aan lana qasbin walow lifardin fuqahadeena badankood halkaa markay marayaan ikhtiyaarka way sheegaan masaa'ilkuna masaa'ilu lkufri gaaraan kufrigu ictiqaadi hadduu yahay jahliga ma sheegaan fuqahada in badan oo ka mid a gaar ahaan mutaakhiriintoodu hal mas'ala haddaba yeedan kaa hoos bixin mas'alada tafriiqi usuul iyo furuuc la kala qaaday oo usuul iyo caqaa'id cudurdaar ma leh mutakalimiintu ay yidhaahdeen bay akarka mutaakhiriintu masaa'ilka cudurka markay ka hadlayaan asalkoodii usuul laysugumaba cudurdaara ahaa bay ka dhalanaysaa ee ka socotaa walidaalika saaxiibu caalam iljahli masalada ka hoos baxday masaa'ilka ugu muhiimsan bay ka mid tahay xanafiyuu soo guuriyey hal qofoo ahlu sunno loo tiirin karaa kuma jiro wuxuu taqriirinayaa cinda ahlisunna waljamaaca xanafiyada oo dhan hal calaa madhabi ahlisunna masaa'ilka caqiidada iyo kufriga iimaanka ah ma jiro maalikiyadana hal qofa kuma jiro allaahuma nin axsaa'i la yidhaahdo baanan garanaynin inta kale ee naqaan axsaa'iguna waa mucaasir dhow hal qof oo masaa'ilka iimaanka iyo kufriga calaa madhabi sunna ma jiro shaaficiyada imo boqolkiiba sagaashan وعلى مذاهب المتكلمين مسائل الكفر والإيمان اللهم قولك إمام الشافعي وأقوالك لنا أوليه إيه منك طبريها على خلاف منك الله يسكوها إيه انت كلا متكلمين وسيوطي إيه ابن حجر الهيتمي إيه رجل منك عاوة بيرموي وأن منك السيدة هذا العقائد دوب كذا ليسوا معذر دارا لهاوي oo asal cudurdaar ma galo ilaa aakhirihi markii aimatu dacwati najliya yimidna lam yakun amiinan min amiina ma ahayn waayo aqwaashoodii nusna waa soo guuriye nusna waa ka tegey dhammaan nuskii iطlaaqan qaydayey ee cumuumka takhsiisinayey ee mujmalka bayaaninayo dhan wuu ka tegey xabad kama soo guurin walidaalika qofkuna amiin inuu yahay baa wanaagsan oo aqwaasha kala duwan uu soo guuriyo shahaad waabu aqwaal soo guuriyey in la eg oo aqwaashan uu soo guuriyey inta wax laga weydiiyey erayadii uu yihi saa in loo fah uu isaga u qaatay hadda waa khalad waana been iyo kadib iyo iftiraa weyli aqwaasha waa ka tegey marka qofku waxaa wanaagsan alkhadayr baa ka wanaagsanaa markuu kashfu shubuhaadka tatimaadka uu ku sharxayey nafsu madhab buu la qabaa laakiin aqwaashii labada dhinaca waa keenay lidalika alkhadayr kaana amiinan fii naqlihi bikhilaafi abulcula araashid lam yakun amiinan fii hada albaali marka marka ahlu sunna uu kuu taqriirinayo boqolkiiba sideetan aqwaal mubtadica uu kuu soo qaato intii sunnada ahayd miso aqwaalihim laga soo tago waa maqsad laleeyahay oo muqarar musbaqan ah baa la rabaa in lagugu dheelmiyo lagu kaxeeyo keliya ee masaladu istiqsaaha uu sheegay fii muqadimatihi laysa saxiixan kitaabkiisa yactamida cala alistiqsaai watatabuci sax maaha sidqi iyo runna maaha walidaalika yanbagii markaad kutubta mucaasiriinta akriyaysaan raggu intayna kutubta qorin bay madaahib tabaniyaan madhabkii wixii fii maslakihi ahna sunnadaa lagugu dari wixii ka leexanayoo dhanna ee sunnada ahaana waa lagu leexi mutakalimiintana waa lagu dahay qaar aan shaki ka qabno muslim inay yihiin aqwaashoodaa ku jira qaar shaki ku jira muslim inay yihiin oo waxdatulwujuud iyo xuluul iyo itixaad rumaysnaa baa aqwaashoodii taqriir mahad ahlisunna waljamaca ku jira marka intabihu markaad ninka nin walba kitaabkiisa kutubta akriya cilmi laakiin intii meel laydinku xidho oo furaha jeebka lagu ritiyaa laydin kala tegin haddii wanaag walba isaga madhabkii uu rabay ee uu xoogay yar leexiyey meel laaba intuu idin gashan idinkaga tago laabkaa unaad ku wareegeysataan mushkilad wey marka dambena wuxuu isku dayey qowl waaxida inuu yahay inuu jiro marka masaladan kutubta mutacaaridada akriya dhinaca waxaad akridaan tatimaadkaas خضير أخرية العذر الشرعي العذر بالجهل تحت المجهل الشرعي أخرية وإسلام مذهبك عارض الجهل تكفير المعين كأبو العلا الراشد أخرية كوى ومذهب مذهبك كلام أخرية تشوهات التكفير كعبد العزيز القريشي ضوابط التكفير كعبد الله القرني العذر بالجهل عقيدة السلف كها شريف الزاعي ويغنى الضرب كلا أخرية يتكفير المعين إبراهيم الرحيلي أخرية qolyo kaloo iyagana meesha dhexdaa ku jirana akriyo aljahlu bimasaa'il اlictiqaadi iyo xukumkeeda iyo axkaamteeda akriya markaad wada akridaan waxaad ogaanaysaa nin walba inta badan jaanib buu ka tegay oo xoogay ku yar hoosgelinaya marka macluumada wada ururiya laakiin sac magaano caanaya oo nin intuu meesha iyo soomaalidu waa dad mug yar wey nin baa in yar ku dhibcisan isagoon meeshii dalkii gaarin buu isagoo labada abuurka ka tuurayo kusoo geli marka masaailkan shaahidku waxaa wey fuqahada mutaahiriintii akarkoodu waxay mutaasiriin ku saamoobeen mutakalimiintii iyo masaa'il usuulka caqadiga inaan jahli iyo wax cudurdaar la yihaahdaba gelin oon ikraha ahayn ila ikraah maahane wax kala ma galo walidaalika fii kutubihim ilfiqiya haaliban waxay sheegaan waa ikraah hadday qaarkood wax ku daraan qariibu cahdin bilislaami aw nashaa baadiyatin baciidatin labadaa suura ay ku darayaan laakiin macaada adaartii kale wax meel jiidanaya ragga meel kale u jiidanayaa jireen adigu xarigga ayaanu kula tegin xagga kalena ka wareegta naakhi ayb walow lifardin min salaatin jaxada xataa salaad faradkeed hadduu diido jaxdigii waa ictiqaadi camali maaha waayo jaxdigu waa ictiqaad diidada muxuu diiday tukan maayo maaha wuxuu diiday salaadda in lagu leehay oo naga tag salaadna na laguma laha salaadna waajib laguma aha buu ku yihi kaasi waa gaal ilaahu hadduu rabo mu weli sheegto ilaahu hadduu doono mu weli sheegto waxay yidhahdeen wilaayada waxaa jira maqaamaad toddoba ay leedahay ka toddobaadee waasiladaa markaad gaarto takaaliiftao dhan way kaa dhacdaa bay yidhahdeen haddaad markaa kadib waan cibaadaysan dhahdana gaal baa tahay weligiin salaad iyo soon iyo xaj iyo xaj lagu gaaloobo ma aragteen faman raama alcibaadata bacdaha faqad kafara mas'alada saan u lahaa qolyahan carabta ee guluwiga ku fogaaday keliya qabasaan u lahaa unbay soomaalidii igaga soo dhex baxday waxaa waa hor akriyay laakiin habeenadan aan akrinayay tadkiratu ahli lyaqiin fii manaaqib sheekh muxydiin sheekh mume sheekh adi aad garanayso sheekh muxydiin celi bay xertiisii waxay ku soo celcelinayaan manaaqibtiisa waxaa lagu eedeyn jiray waxaa la dhihi jiray ma tukado de nin magaalada degan weligii masaajid aan lagu arkaynin xertiisii masaajid la joogtay gurigaa waxay leeyihin weliga iyo meeluu ku tukaday lama arag bal calimumin wuxuu leeyahay alaaiina sanata min aakhiri cumrihi soddonkii sane u dambeeyey weligii meeluu ku tukaday lama arag waa ardaygiisii manaaqibtiisii qorayey xertiisii guriga la joogtay weligii soddonkii sane u dambeysay meeluu ku tukaday lama arag markaasu wuxuu soo guuriyey xerowgiisii oy salaadii soo gasho sheekuu leeyahay tuko adigan waxba kaama gelina tuko adiga isagii ma tukanay marka maxalushaadkan soo wada waxaa weye intaas waa iska muqadimadee wuxuu sheegay mid xigtiisii manaaqibi wa min manaaqibihi karaamaadkii waxaa ka mid ahaa haweenkana xataa ajnabiga gacantuu ku salaami jiray nin xigtiisaa kamida wuxuu leeyahay karaamaadkiisa waxaa kamid ahaa maqaamaadka awliyadu waa toddoba ninka toddobadaba dhammeeya salaadna kuma waajibto hawaan inuu gacan ku salaamana waxba xaaraan kama aha sheekh anaguna wuu gaaray salaaduunan tukanaynin haween gacanta ku salaamaya tawiilkeeda iyo tafsiirkeeduna sidan weeye saasa ku qoran sheekha salaad waajib kuma ahayn wey marka kan sheekha salaad waajib kuma ahan yiri waa gaal walow lifardi min salaatin jaxada ama adiga dhe ama dadka kalaba daraje takaaliiftu ka dhacday gaareen ama aadamaa gaari kara haddaad rumaysa gaal baa tahay markaaba diinta nebi maxamed waa ka dhaqaajisa xukunkaaguna xukmu murtadiin qoor lagu jariyo istitaab iyo qubuurta gaalada ah lagu daraata kan saasuu ku tukaday la yihina qubuurta ku dhintayna hadduuba saa rumaysnaa qubuurta gaalada in lagu daray ahayd qubuur muslimiin lagu dara maahayna meel muslimiin lagu caso axkaamta soo socotay dhahayd haddaba hal faradoo axkaamta shariicada haddaan inkirto aad tiraahda rajmiga ilaahay ma jirin xaddu sariqa diinta ka mid ma aha diinta waa ka baxday qorada waa dhaqaajisay xijaabku diinta ka mid ma aha xijaaban maayo ma aha taa waa macaasi anuu salaad tukan maayo gadaal bay ka iman doontaa way soo socotaa laakiin waajib iguma aha la iguma laha soon la iguma laha cuntadaa bashuqsooqsada bere beriga soonqaadku wiilashan bacali waa badownimo in raashinka laga tago aniga soon layguma laha waxba xaaraan igama waxba waajib iguma haddaad tidhaahdo ninkaasi gaal wa muslin maaha ma noqon karo walow lifardin ha noqdo hal farad oo min salaatin salaada jaxadda hadduu diido hadduu leedo duhurka maanta la iguma laha cudurdaar la-aan oo ragu yahay dumar hadday tidhahdo la iguma laha bay dhici kartaa inay caado qabto ama umurta ha dhici karta cudurdaar bay yeelan kartaa adigoo baaliq oo caaqil ilaahay duhur maanta waajib iguma ah haddaad dhahdo shahaadada ha loo qabto haddii kale ninka maxkamada haday jirto meesha tiirka ha la geeyo wey qoorta ha loo caseeyo qubuurta galadana ha lagu daro wa tajibu waxaa waajibaysa istitaabatu in towbad laga dalbo asal towbada waxaa u ah qisadii mucaadi ibni jabal iyo abu muusa alashcari ee saxiixa ku tiilay qisadaa waxay ahayd nin yuhuuda yaman waa kii la geeyey labadooda laba qaybood looga dhigay xilligii nabg alay slam nin yuhuudahaabaa islaamay kadibba yuhuudiyadii uu ku noqday laba bilood baa la hayey oo war towbadkeen lalahaa waa qisadii mucaad ibni jabal abuu muusa soo booqday oo wilaayadii mucaad yimid oo warwaaside war ninkan xiran muxuu ahaa war waa nin sidaasoo laba biloodba waan kari laanahay wareed anuu farsi ka soo degi maawi ninka ilaa qoortiisao casla ay tuso jag qoortaa la gooyey ninkii waa la dilay muddada istitaabada ay weydiinayeen baa asal ah xadiid imra'atin oo gaalowdoo nabigu istitaabo ka dalbow yidhi oo daciifana waa lagu sikay marba asal saxiixa haddii la hayo tajibu istitaabatun baa waajibaysa lan yumhala lana sugi maayo wakti dheeriyo la siin maayo halkaa wuxuu kuleeya wuxuu tilmaamayaa qowl waxaa jira saddex maalmood ha la siiyo ha la sugo oo walaa toobadkeena lagu celceliya qowlkaasuu daciifinaya in lam yatub hadduusan toobad keeninna fawaajibu waxaa waajiba an yuqtala in la dilo waan xadiidka ibn cabaas ee bukhaari wariyey man badala diinahu faktuluuh ninkii diinta bedelay islaamnimada ka tagae gaalooba qoorta jara islaamnimada inuu ku soo noqdo iyo in qoorta la jara labadaa mid wey iyo qisada hadda sheegaynay mucaadiya abi muusa alashcari radi allahu canhuma waardaahuma ay ninkii qoorta gooyanay dileen intaasi waxaa laga faa'iidaystay in lam yatub fawaajibun an yuqtala haddii la dilana oo sidaa loo dilo wa bacdu dilkaa kadib laa yuqsalu la dhaqi maayo walaa yusallaa calayhi lagu tukan maayo walaa yudfanu fii qubuuri lmuslimiina dheh muslimiinta qubuurtoodana lagu aasi maayo jumladaas wuxuu hi maca muslimin wa maca musliminna dafnan aasitaanka kalaa maya muslim lala aasi maayo ayb min duuni jaxdin caamidan maa sallaa can waqti jamcin istatib falqatla min duuni jaxdin isagoon diidanayn salaadiinimaa sallaa tukanin can waqti jamcin waqti salaado la kulmiyo istatib towba weydii hadduu towbad keeni waaye falqatla dil bisayfi sayf lagu dila xaddan loogu dilo bacda daa dilkaa kadibna salaatunaa calayhi dushiisa salaadeenna ahaato waynu ku tukan uma dafnu aasitaankana fii qubuurinaa qubuurtayadaa lagu aasayaayo waa muslim la dilay xoga ninkii salaada ka taga ulakasna uga taga ilaa waqtul cudrigeedii uu baxana ka taga tawbaa la weydiin inuu salaadii tukadaa hadduu taa diido waa la dili laakiin waa muslim dhintaye waana lagu tukan qubuurta muslimiintana waa lagu dari oo tarku salaati camdan looga tagaay waa dembi iyo macsiyo dil waajibisa xad ahaan laakiin kufri maaha amaa inay dil waajibisaay daahirka qur-aankaa tusay fain taabuu wa aqaamuu asalaata wa aatow zakaata fakhalluu sabiilahum hadday toobad keenaan oo salaadii tukadaan zakana bixiyaan daaye halkaa waxaa laga fahmay hadday samayn waayaanna hadaynina waa lala dagaalamayay dilaan halkaa ka garanma yihaahdeen taasi waa dilkiisi caamidan buu ka tegay qaydkaa wuxuu tilmaamayaa qofkii halmaan iyo hurdo ay ku dhaafto qasawa hurdaad buu leeyahay can waqti jamcina wuxuu uga jeedaa salaaduhu awqaad qaarkood isgalay leeyihiin maqribka iyo cishaha waqti baa ka dhaxeeya waana la jamciyaa cinda alcudurdaarna waa lagu jamciyaa marmarka qaarkoodna adow negi baa la jamciyaa waktigoodu waa isgalaa duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishe saa darteed salaad duhur iyo casar hadday tahay waa inay qoraxdu dhacdaa maqrib iyo cishe hadday tahayna midoodna waa inay salaada fajar dhalataa saa darteed duhur buu ka tegey ilaa waktiga casarka waa la sugi ilaa qorax waktiga casarku ka baxana waa la sugiyo shubhatu tadaakul isdhexgal baa ka dhexeeya labada salaadood shubahana waa lagaga dheeraada saasuu leeyahay can wakti jamcin waktiga salaadaha la jamciyo oo duhur iyo casar waa la jamciyaaye labadooda waktiga waa inay tagaan maqrib iyo cishona waa la jamciyaaye iyaga hadday la xiriirto waa inay labadooda wakti tagaan salaada subaxna qoraxdaa soo baxday wareega tukaa lagu leeyahay haddii kale annaga noo bariisan mayso oo noo qureecan mayso inaad salaad tukatiyo inaad aakhara ka qureecato mid wey hal salaad baa laisu gelaya ma arkaan innagaa soddon sana ma tukan buu kuleeyahay alaxkaam sharciga maay maxay dayacanta min duuni jahdin diidma la-aan buu caamidin isagoo kasaya ma sallaa tukan can waqti jamcin waqti salaadii la jamciyana ma tukanin gudihiisa istatir tooba weydii falqatla dil hadduu toobad keeni lahay bisayfi xaddan ugu dil bacda daana intaa kadib dil kadibna salaatunaa calayhi korkiisay ahaatay uma dafnu aaskuna fii qubuurina waana madhabka shaaficiyada in qofkii sidaa lagu dilaayay taariku salaadka camdan uga tegey ee wujuubkeeda inkirsanayn inuu muslim caasi a yahay oy macaasiyo dunuub tahay ee aanay kufri ahayn waa madhab shaaficiyadu ay qabaan imaamu shaaficina ay ka saxreen weye imaamu shaafici laftiisaa qaba aymo badanoo ka dambeysoo shaaficiyadana way qabaan oo xataa mujtahidiintoodii ka mid ah sida laga soo guriyey ibnulmundir iyo rakaba lamid ah waana qowl aqwaalu ahli sunna ka mid ah tarjiixu waa raajix iyo marjuux kama dhalato masaladaasi masalada baabu lirjaac qasab maaha inay ka dhalato min hada albaabi bihadi munaasaba fa halka masalau lirjaa iyo tarku salaa calaaqa ma ka dhaxaysaa waxaan dhihi karnaa haa maya qofku hadduu yidhahdo taariku salaadku muslim weeye camdan uga tegay hadduu qirsan yahay wujuubkeedii qofkaasi ma lagu tuhumi karaa irjaac waxaan leenahay haa maya markaan kuleeyahy fiihi tafsiilun wey waa qofka istifsaar faahfaahin in dib loogu noqdo in la yidhaahda maxaa sabab ah maxaa ninkan uu gaal u noqon waaye waxa uu ku cileeyey ka soo bixi inuu qowl min aqwaali ahli sunnaa qabo iyo inuu qowlulmurjia qabo hadduu ku cileeyo in sababtu ictiqaad aynan mas'aladu ahayn ay camal keliya tahay hadduu ku cileeyo ninkaa baabul irjaa buu kula galay oo camalku kufri mukhrij min almilla ma noqdo buu lugtu kula geliyey haddiise mas'aladu halkaa aynan gelin ee uu yidhaahdo daahir nusuus waxaa jirta qofkii salaada ka tegey inuusan islaamka ka baxaynin nusuus daahirkado tacaarud baa jira kanaana aniga ila raajixa hadday noqotona waa min aqwaali ahli sunnati waljamaaca kamida wey oo xadiidtii uu keeno ibnu maaja iyo keyrkii ay warinayaane salaada ninkii ka taga man lam yati bihinna falaysa lahu cinda allaahi cahdun in shaaa cadabahu wain shaaa gafara lahu waa nin salaadii aan la imanin oo laleeyahay taxta almashi uu gelaya taxta almashiyaana muslim baa gala halkaa haddii uu la marana oo tacaarud adilo istacaarudo iska hor timid oo wejkan raajix la noqday jamcigu halkaa hadduu marana ma aha usuul ahli lbidac iyo irjaa ma ahee waa qowl bacd aimati sunna ay qabaan weeye saa darteed mas'aladan dad badan ba intay ka qarsoona tafsiirku ka hoos baxay bay laba iswaafajin waayeen waxay mareenay fatwoodeen ama ay celceliyeen taarikusalaadka kaafir ma aha ninka yihahda camdan uga tegey madhab murjia wey murji uu qabaa hadhow imaamu shaafici iyo aymo badan oo qabtana murjia way ku sheegi waayeen jiq labadii baa iska gashay qofku markuu xukun sheegaya waxbuu ku saleeyaa ninka dib ugu noqo wuxuu ku saleeyey waa likownihi camalan hadduu ku saleeya irju galay likownihi adilo tacaarudkeeda iyo tarjiix hadday noqotay kas keliyana waa madaahib ahli sunnu ka mid yahay marka labada ayna kaaga sadaaban subxaanaka allah bixamdiga ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk